saddex qof ayaa ku dhaawacantay kadib rasaas ay ciidamada dowladdu ku rideen dad dhigaya banaanbax lagu taageerayo ugaasyada hiiraan banaanbaxa ayaa yimi kadib markii mid ka mid ah ugaasyada uu sheegay kulan ay la yeelan rabeen madaxweynaha in laga dalbay kulamo gaargaar ah oo qabaa'ilka lala yeesho ugaasiyaduna ay diideen islamarkaana sheegeen inay doonayaan in si guud beelaha gobolka hiiraan uu kulan madaxweynaha ula qaato dadka ku dhaawacmay banaanbaxa ayaa waxaa la dhigay cisbitaalka beledweyne doctor cabdilxaliim cabdulaahi kalson ayaa xaaladooda warfidiyeenka uga warbixiyey mas-uuliyiinta dowladda ayaa markii dambe ugaasyada u ogolaaday inay si wadajir ah kulan ula qaataan kadib markii kulanka madaxweynaha iyo ugaasyada uu soo idlaaday ayaa waxaa meel fagaaro ah dad badani kula hadlay ugaas cali ugaas xasan waxaana uu sheegay in kulankii ay madaxweynaha la qaateen uu is-afgarawaa ku dhammaaday sida sharafta leh ood yacni mataqaanaa shucuurtiinna u muujinaysaan rabitaankiinnana u muujinaysaan ogaasiyadana u taageersan tihiin aad iyo aadaan idinka mahadcelina waxaan idin sheegaynaa annagoo idinka wakiil idinka ah dowladda waa la kulannay waxba qari mayno madaxweynaha waa la kulannay dowladda waa la kulannay madaxweynaha waa la kulannay wax alla waxaan ka codsannayna kama aanan helin ra-iisul wasaaraha horay ayaan ula kulannay madaxweynahana maantaan la kulannay waxaan rabnay oy reer hiiraan rabeen oo aad naga sugayseen idinma wadna kama aanan helin
xiriir aan la samaynay xafiiska madaxweynaha nooma suuragelin inaan wax war ah oo ku saabsan kulanka madaxweynaha iyo ugaasyada aanu ka helno madaxda ugu sarreysa dowladda soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxa ay ku soo qulqulayeen magaalada beledweyne si ugaasyada iyo waxgaradka ay ugu qanciyaan in dib loo sii ambaqaado shirka maamulka loogu sameynayo hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo gogoshiisu ay dowladdu dhigtay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne